markii la deero bilo barakaysan ee ramadaan wayba jare dad badan oo kaalmayow dadka dantiyar ee ka nool kaamamka kiyaala guda baydhaba haana saytionaska jara ururo ganacsato iyo dhallinyaro si issho ah beesahan isku aruuriyow qaar ku mida dhallinyarada baydhabiya bilaabay in maalin walbiyo afuryan dadkan awoodna iniyo isku biyan afurka haana sayti oon badan dadka masaakiinta ee ka jara kaamamka baydhaba haddaba dhallinyarada dooranta la-eg iyo kuqaado koran iniyo afuryan dadka masaakintee iyo obiyo wakhtisho iyo maalsho wayna su-aalasay ku jawaabay guddoomiyaga dhallinyarada degmada baydhabo isaaq duhaysane oo marti ka hay barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda arlaade runtii dhallinyarada markii la era khaasatan dhallinyarada degmada baydhabo weli ku qaadahaynaha in dadka masaakintee la afuri door saliim ah dhalinyaro oo weli jaranaha isxilqaanyo in is abaabuleeno ku shaqeeyahayen dadka masaakinta sida laka afuri lahay unun marwalbada garab igaashaan ina dhiirigelyahayna ururo dhalinyarya iyo jaraan meylerahay is arimoos door saliima ku qaadahaya dhammaanto weli door saliima ku qaadahaynaha afrinta dadka masaakiinte siiba dadka barakacyaalka oo maxay ahato kaamamka magaalada baydhowyo ka nool bogaadiyaan ururadaas dhalinyarada ah iyo shakhsiyaadka oo mayleraayiso dhalinyarada oo abaabulkaas wadaana dadka masaakiinta de garab igaashaan e afuryahayan ku farxiyahayan garab suno de mayleraa ununu haduun ana mas-uuliyiintiyo marwalba garab sunugna waana dhiirigeliyaan waana bogaadiyaan guddoomiyaga dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya maxamed cabdulaahi cali yo sheegay in dhalinyarada iyo iyin haa-anka weyn ee doorku qaada kora kaalmeynta dadka masaakiinte
doorka dhalinyarada ku qaado koraan kaalmeynta ee bulshada dhaywasha shaldow ee dhalinyarada koonfur galbeed guud ahaantiye ee weli kasusuntuntaa iniyeeda an kaalmayta bulshada qiibasha shaldown qof kasta oo gacantiis hoosaytaniyo gacantiyo halajimayaan diyaarangayin weli ku qeyb qaadayana wacyigelinta bulshada weli kaalmeeyana dadka oo dantiyar mase dadka oo walaan haysana kaalmeeyaan weli ciidiyayana dad dhalinyarada aqoonte mase dadka oo dantiyar weli an ololayayana meel raayso dadka oo baahiyaa gaarka qabo mase dadka oo liidida
ururada dhalinyarada ee ku dhisan koonfur galbeed iyo laariga sanad walba iyo u suubiyayan afurin iyo ciidaysiin haana sayti oo beesiyohasku aruuriyaan inka suubiyayan dadka masaakintee